بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب هل يقول إني صائم إذا شتم baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan hal yaquulu ma dhahayaa qofku innii saa'imun anigu waxaan ahay mid sooman idaa shutima haddii la caayo haddii la caayo ma dhahayaa anigu waxaan ahay qof sooman qaala xadaanaa ibraahimu bnu muusaa qaala akhbaranaa hishaam bnu yuusuf wahuwa sancaaniyu can ibni jurayjin qaala akhbaranii caطaa'u can abi saalixin الzayaad abuu saalix azayaatna waa la yidhaahdaa abuu saalix assammaanna waa la yidhaahdaa saliidda iyo subaga iyo ayuu keeni jiray oo ka ganacsan jiray marna marka azayaat ayaa la yidhaahdaa marna assammaan ayaa la yidhaahdaa magaciisana waxaa la yidhaahdaa dakwaan ismuhu dakwaan weeyaan annahu samica abaa hurayrata radia allaahu canhu yaquul abuu hurayra dhahayo maqlay qaala rasuulu اllaahi salى اllahu calayhi waaalihi wasalam rasuulku waxa uu yidhi qaala allaahu alla waxa uu yidhi kullu camali bni aadama bani aadamka camalkiisa dhammaantiis lahu isaga ayuu u sugnaaday ila siyaama soonka mooyaane fa innahu lii aniga ayuu ii sugnaaday wa ana ajzii bihi anaan abaalmarinayo ayb oo ku abaalmarinayo soonkaas sida ay u tahayna horaan u sheegnay waxaa ugu badan ama loo badan yahay xagga mudaacafada iyo laablaabka acmaasha kale toban ilaa toddoba boqol soomkuna mudaacafadiisa ama laablaabkiisu ilaahay unbaa garanaya sida aayadda qur-aanku ay ahayd innamaa yuwaffa asaabiruuna ajrahum bikayri xisaab saabiriintaasna marka waxay ku fasireen qaar badan oo selafka ka mid ah soomka in loo jeedo sabarka in soomka loo jeedo ayb wasiyaamu soomku junnatun gaashaan weeyaan oo shahwadii ayuu gaashaan ka yahay naartii ayuu gaashaan ka yahay waidaa kaana yowmu sawmi axadikum midkiin soonkiisa maalintiisu markuu ahaado oo uu yacnii sooman yahay falaa yarfuf younan afxumoonin walaa yaskhab yaanu qaylinin fain saabbahu axadun qof haddii uu la caytamo ow qaatalahu ama uu la dagaalamo falyaqul ha yidhaahdo innii imru'un anigu waxaan ahay qof saa'imun sooman meeshaa marka fain saabbahu axadun qof haddii uu la caytamo saabba iyo shaatama laba qof ficil ka guntamo waa qaatala oo kale hebel iyo hebelaa dagaalamay labaduba dhinac marka dagaalku waa ka dhacay fa in saabahu haddii uu la caytamo yacnii kanna waa caytama kanna waa caytamaad moodaysaa laakiin sidaa maahane macnuhu waxaa weeyaan fain araada axadun qof haddii uu doono an yushaatimahu inuu la caytamo haddii qof inuu la caytamo uu doono falyaqul ha yidhaahdo innii mir-un saa'imun ani qof sooman baan ahay ayb marka afka inuu ka yidhaahdo inuu qalbiga ka yidhaahdo labadaba inuu isku daro intaba waa la yidhi waanan soo sheegnay oo ka soo haboonay waladii nafsu muxamadin biyadihi macbuudka nebi moxamed nafsadiisu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaaranayaaye la khuluufu fami saa'imi qofka sooman afkiisa urta ka soo baxaysa ama xayaabada saaran adyabu cinda allaahi ilaahay agtiisa waa ka udgoon badan tahay min riixi lmiski miskiga caraftiisa marka khuluufkaas iyo waxyaabahaas marka doorsoonkaas qofka markuu baahdo dhacaayo oo afkiisa uu la uraayo ama ay ka soo baxayaan taas iyadu marka ma wax aakhiro ku saabsan miya tan mase wax adduunyadii ku saabsan waayo oo maadaama ay adyabu cinda allaahi min riixi lmiski ay tahay ha la daysto miyaa la leeyahayo yaama cadaysanin si ay arrintaas u xasisho mase wax yowmulqiyaamo ku saabsan waay wax yowmulqiyaamo ku saabsan waay riwaayadka xadiidka ayaa waxay dhahayaan wala khuluufu fami saa'imi yowma alqiyaamati adyabu cinda allahi min riixi lmiski riwaayada marka yowma alqiyaamati ku daraysaa waxayga caddaynaysaa qiyaamaha in waxaanu ay yihiin calaa daalika marka qofku inuu cadaydo iyo wax dhiboo ay leedahay malaha zawaal kadib ha noqoto ama ka hor ha ahaato ayb axaadiid fara badan cumuumkeedana waa tusayaan waana keeni doonaa alimaamu اlbukhaari baab ayuu u samayn doonaa ayb lisaa'imi saa'imku qofka soomane farxataani ayaa u sugnaaday laba farxadood yafraxuhumaa uu farxayo idaa afdara haddii uu afuro oo uu afuraayo farixa uu farxaya waidaa laqiya haddii uu la kulmaayo rabbahu rabbigii markuu la kulmayana farixa bisowmihi soonkiisa ayuu ku farxaya haddii uu afurayana waa farxayaa markuu afuraayo rabbigii markuu la kulmayana waa farxayaa tarjamaday xadiidka mudaabaqadooda ama isdaboolitaankoodu waxaa weeyaan meeshaas uu yidhi marka hal yaquulu inii saa'imun idaa shutim xukunku waa inuu yidhaahdo sunna ayb fain saabahu axadu aw qaatalahu falyaqul inii mru'un saa'im ayb sidaa ha yidhaahdo ayb farxadda marka uu farxayo marka uu afurayana waxay tahay inuu soonkii dhammaystay oo uu khatimay cibaadadii rabbigii inuu u fudeydiyey iyo inuu alla u kaalmaysanaayo kan soo socdo ayb ibnu xajar marka wuxuu yidhi qultu walaa maanica min alxamli calaa maa huwa acamu mima dukir ayb fafaraxu kulli axadin bixasabihi liikhtilaafi maqaamaati اnnaasi fii dalika nin iyo dadka farxaddu isku mid kama aha ayb oo dadku maqaamkooda iyo derajada ay taagan yihiin ayaa farxadahooduna ay ku kala saabsan tahay marka in cumuumkiisaas uu laysaga daayo inuu farxaayo jiho allaale jihadow doonaha ka farxa markaas oo ku saabsan mowduuca baabu sawmi liman khaafa calaa nafsihi اlcusbata baabu bayaani xukmi sawmi soonkii xukunkiisii caddayntiisii buu u baab yahay liman u xukunka khaafa cabsaday calaa nafsihi nafsadiisa korkeeda alcusbata ayb liman yani uu soomo khaafa cabsaday calaa nafsihi nafsadiisa korkeeda alcusbata doobnimada uga cabsaday qofkii nafsadiisa doobnimada iyo inuu naagihii ka dheeryahay naftiisa uga cabsaday oo doobnimadaas ama intay ku saamaysood hadhow xaaraan ku dhacdaa iyo waxaa is yidhaahdo oo taas ka cabsado soonka ou soomayo xukunka ku soo aroora caddayntiisii buu baabay qaala xaddaanaa cabdaanu wa huwa cabdullaahi bni cuhmaan abuu cabdiraxmaan can abi xamsata wa huwa sukariyu abuu xamsata sukari can ilacmash can ibraahiima can calqamata qaal baynaa ana amshii xilli aan soconayo maca cabdillaahi radia allaahu canhu aan la socdo cabdullahi bni mascuud faqaala waxa uu yidhi kunnaa waxaanu ahayn maca nabiyi sala allahu calayh waali wasalam nebiga maciisa faqaala waxa uu yidhi nebiga man istataaca qofkii awoodo albaa'ata baa'a qofkii gaaray oo awood u yeeshay albaa'a marka waxay tahay qofkii inuu jimaac samayn karo awoodo albaa'a waxaa kaloo la yidhi qofkii masruuf heli karo naag uu guursado wuxuu ku masruufto ama uu ku mehersado meherkii heli karo falytasawaj ha guursado fainnahu guurku aqabu lilbasar aragga mid laabi og wa axsanu lilfarji farjigana ilaalin og oo xaaraan inuu ku dhaco ka ilaalin og waman lam yastaqic qofkaan karaynin oonan awoodin facalayhi bisawmi soom ha ogaado oo yacnii soom ha ku dadaalo ha soomo fainnahu soonku lahu isagu la-aantiisa wijaa-un ayuu u yahay dhufaan soonku dhufaan ayuu u yahayo shahwadii ayaa ka jabayso waa ka shahwadiisiibuu ka daciifinayaa wixii marka uu ku taamayey ama uu rabay ayaa markaa inuu iska xakameeyo ayuu awood u yeelana meeshaa marka wuxuu ka rabaa waman lam yastatic facalayhi bisawm marka qofkii nafsadiisa iskaga cabsado doobnimadaas iyo yacnii isaga kale ee xaaska qabo waxuu ku dhowrsado uu heli karaa laakiin midkan doobka ah oo xaasna aan lahayn ee iskaga cabsado inay shahwada ka qaalib noqoto inuu markaa soon ku dadaalo uu la yimaado ayb meeshaa marka waxay leeyihin xal kale ma laha ayb oo xalku waxaa weeyaan imaa inuu guur qofkii helo haddii guur uu waayana inuu markaa yacni soon uu isku daaweeyo haddii waxyaabo kale oo markaa qofka uu shahwada iskaga keeno ama iskaga bixiyo oo aan taa ahayn ay jiri lahayd oo loo fasixi lahaa waa inaynan jirin marka waa aynan bannaanayn ayb saasay marka ka qaateen shaaficiyada iyo in badanoo culummada ka mida ayb fainahu lahu wijaa soonku waxa uu u yahay dhufaan maxaa mushaahidka marka tarjamada xadiidkaa soo daabaqaynaya baabu qowli الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam nebiga qowlkiisa macnihiisiibuu u baab yahay idaa ra'aytum اlhilaala bisha haddaad aragtaan fasuumuu sooma waidaa ra'aytumuuhu haddaad aragtaan bisha faafdiruu afura xadiidkaas macnaha ama hadalkaa nebigu uu yidhi sala allahu calayh waali wasalama macnihiisa cad ayuu u baab yahay in la macneeyo ama caddayntiisiibuu u baab yahay wa qaala silatu can cammaarin silatu bnu zufar weeyaan can cammaarin man saama qofkii soomo yowma shaki shakiga maalinkiisa faqad casaa abalqaasim abulqaasim ayuu caasiyey waa nebige sala allahu calayhi wasalam siiqadan marka culamaau lxadiid waxay leeyihiin waa siiqo oo mowquufun lahu xukmu rafci waa mowquuf xugun marfuuc leh maxaa yeelay saxaabigu inuu shay ku xukumo inay cisyaan nebiga u tahay caasin nebiga la caasiye inay tahay kaannahu nebigaa reebay isagoo dhahayay la mid tahay mowquufun lahu xukmu rafci weeyaan marka kan ayb bukhaari tacliiq ahaan buu u wariyey abu daawuudna isagoo mawsuula ayuu soo saaray ilaa camaar ibni yaasir gaaraayo sanadkiisii oo mowsuul ah yowmu shaki marka maxaa la yidhaahdaa yowmu shaki marka way isku khilaafsan yihiin xanaabilada ama imaam axmed iyo jumhuurka jumhuur ahlilcilmi waxay leeyihiin yowmu shaki waxaa la yidhaahdaa maalinta shacbaan oo sagaaliyo labaatan yahay habeenkeeda daruur haddii ay cirkii ku gadaafanto oo cirkii dhammaan ay daruur daboosho oo daruur darteed lala arki waayo bisha oo berrida ay dhici karto inay kow ramadaan noqoto soddon shacbaan inuu noqdana ay suurtagal tahay bishii iyo dadkiina daruur ay kala teeday maalinka habeenkaa maalinkeeda ka dambeeya yowmu shaki la yidhaahdaa wacalaa daalika marka in ramadaan ahaan loo soomo ma aha ramadaan ahaan in loo soomo ma aha ayb qofkii caado ay u waafaqayso isagu markaa isniin iyo soomi jiray bishiina la arki waaye binaan calaa daalika isniintiisii hadduu iska wato ee jumhuurka laftirkooda qaar badanoo ka mida waxay leeyihiin wuu soomi karaa ayb ramadaan ahaan laakiin iyo ixtiyaad ramadaan loo samaynayo darteed in loo soomo ayaynan ahayn yowmu shakiga marka saasay u tacriifinayaan jumhuur ahlilcilmi imaam axmed isagu wuxuu leeyahay yowmu shaki waxaa la yidhaahdaa haddii bisha dadku ay ka fadhiistaan oo aynan fiirininba dadkii ayaan bisha saas ugu dadaalin maba aynan fiirinin inay dhalato iyo in kale inay berri dhalato inay berri soon noqoto waa suuragal iyagii baan fiirinin ama nin waxaa arkay faasiq ah oo xaakimka ama qaadigu shahaadadiisa uusan aqbalin nin baa yidhi bisha anaa arkay faasiq bowna ninka yahay oo nin cadli ah oo markhaatidiisu ay saxiix tahay ma ah qaadigii baa marka wuxuu radiyey markhaatidiisii buu radiyey yowmu shaki waayuu leeyahay marka kaas ee maalinkaa ka dambeeyo imaam axmed isaga dadku hadday ka fadhiistaan bisha fiirinteeda ama nin faasiqa uu arko ayuu yowmu shaki ku sheega ee maalinkan maxaa la samaynayaa daruur hadday cirka isku daboosho oo daruur darteed bishii lala arki waayo maxay maalinka ku xigtaa maxaa la dhahayaa marka madhabka imaam axmed waxaa weeyaan in la soomo isaga maalinkaas ibnu cumarna sidaasaa laga wariyey inuu yeeli jiray iyaguna marka waxay qabsanayaan xadiidka imaanayo dhahayo suumuu liru'yatihi wa afqiruu liru'yatihi fain humma calaykum faqduruu lahu faqduruu lahu faqduruu lahu macnaheeda waxaa weeyaan bay dhaheen soo ciriiriya soo ciriiriya marka soo ciriiriya macnaheedu muxuu noqonayaa shacbaanka ciriiriya sagaaliyo labaatan ka dhiga isaga ciriiriya ramadaankana u dadaala oo u ixtiyaar madhab marka ibnu cumarna uu lahaa xanaabiladuna ay yani imaam axmedna uu riwaayaadkiisa kuwa mashhuurka riwaayo ka mida uu sidaa leeyahay qaar badan oo culamaa'ul xanaabilana ay ku tageen iyaga marka maalintaas yowmu shaki umaa yowmu shaki maxaa la yidhaahdaa tacriifkaanay saarayaan damboon sheegnay bisha inuu arko qof faasiqa ama bisha in laba arki waayo layska dhaafo ayb jumhuurkuna waxay leeyihiin markii bisha daruur ay daboosho daruur darteed lala arki waayo maalinka ku xigto waa yowm yowmu shaki haddii ka warran daruur aynan jirin oo cirka uu yahay uu yacni saafi uu yahay ee la arki kare la waayo bishii la arki waayo markaama waxaa la leeyahay yowmu shaki waayo maya yowmu shaki ma ahan markaas waxaa weeyaan xaqiiqo ahaan baaba shacbaan loogu jiraa weli markaa shaki wuxuu imaanayaa markaa qeyn iyo daruur ay jirto ayb tacriifka marka yowmu shakiga waay qowlalkaasaa ku jiraan qaala xadaanaa cabdimarka qowlka waxaana xoog badan jumhuurka maxaa yeelay faqdiruu lahudaas in laga wado tirada qadara in laga wado riwaayadka kalea lagu fasirayaa oo fakamiluu ciddata shacbaana alaaiin faakmilu lciddata alaaiin markaa riwaayadka xadiidka xadiid baa lagu fasiraya qaala xadaanaa cabdulaahi bnu maslama wahuwa alqacnabiyu can maliki can naaficin can cabdillaahi bni cumara radia allaahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam rasuulka dakara ramadaana ramadaan ayuu sheegay faqaala waxa uu yidhi laa tasuumuu ha soominina xataa taraw اlhilaala intaad bisha ka aragtaan walaa tufdiruu ha afurinina xataa tarowhu intaad bisha ka aragtaan aragtidaas marka waa kala duwan tahay aragtida ramadaan waxaa lagu kaaftoomayaa hal qof oo rag ah oo cadli ku sifaysan hal nin haddii uu yidhaahdo oo cadli oo shahaadadiisa la aqbalaa bishii waa arkay waa la soo maha hal bis laba ma ah xadiidkii ibnu cumar aana tilmaamayo taraa annaasu lhilaala dadkii baa bisha fiirfiiriyey waan arkay buu yidhi ibnu cumar nebigaan u sheegay anii faaqbartuhu anii ra'aytuhu inaan arkay markaasuu nebiga wuxuu yidhi dadkiibuu amray inay soomaan fasaama wa amara annaasa bisiyaamihi uu soomay dadkana wuxuu amray inay soomaan bisha shawaal laakiin xaalkeedu see waayo bisha shawaal bilashadeeda ama dhalashadeeda labaa loo shardiyaa labo bilaha kaley la mid tahay maxaa yeelay middaana ixtiyaatan lilcibaadati midda kalena waxa ay tahay weli cibaadadii baa loo dadaalayayo laba ha aragtaa la leeyahay asalna waxaa ahaa in ramadaan lagu jiray awal ayb labadaa marka inay aragto saasaa axaadiidtu ay tilmaamayaan ee saasayna culimmadu ay u badan yihiin ayb marka la leeyahay marka laa tasuumuu xataa taraw اlhilaala qof qof maa laga wadaa in loo arka maya hal qof hadduu arko bisha oo cadli ah waa waa ku filan yahay inta kale isaga ayaa u sheegaayo iyaguna marka khabarkiisaay qaadanayaan ay aqbalayan fain qumma calaykum haddii la idinka daboolo oo daruur iyo waxaa dushii la idinkaga daboolo faqduruu lahu u qadara oo tirada qadara oo xisaaba oo shacbaan soddon markaa ka dhiga dhammaystira shacbaan bilaha kale dhalashadooduna noocaas oo kale waayo ramadaan maahan inta kale laba markhaati baa loo shardiyaa ramadaanka keliya marka laga reebo imaamu shaaficina waxa uu yidhi qiyaasku wuxuu ahaa lahay ramadaanka in laba isagana loo shardiyo bilaha kale uu la mid noqdo laakiin waxa uu yidhi maadaama xadiidka uu soo arooray xadiidka dartiisaan uga tegayaa buu yidhi qiyaaskaas imaamu shaafici raximah llah qaala xadaanaa cabdullaahi bnu maslamata qaala xadaanaa malikun can cabdillaahi bni dinaar can cabdillaahi bni cumara radia allaahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi waaalihi wasalama qaal nebigu waxa uu yidhi الشhهر تiسع وعiشhروuنa bishu waa sagaaliyo labaatan laylaة min leylati oo habeenna sagaaliyo labaatan habeen falaa tasuumuu ha soominina xataa tarowhu intaad ka aragtaan bisha fain quma calaykum haddii la idinka daboolo sagaaliyo labaatan kadib faakmilu اlciddata tirada dhammaystira alaaثiina soddon ku dhammaystira tirada tiradii markaa kamila oo dhammaystira soddon ku dhammaystira markaa bishii inay sagaaliy labaatanna ku dhammaan karto haddii sagaaliyo labaatan ay ku dhammaan weyso cirkii iyo dabool uu ka daruur ay daboosho ama saxaab uu daboolo soddon markaa in laga dhigo qaala xadaanaa abulwaliid qaala xadaanaa shucbatu abulwaliid huwa hishaam bnu cabdilmelik alqayaadisi qaala xadaanaa shucbatu can jabalata bni suxaymin qaala samictu bna cumara radia allaahu canhuma yaquul qaala الnabiyu salى اllahu calayhi waalihi wasalam nebigu waxa uu yidhi ashahru haakada wahaakada bishu waa sidaan iyo sidaan wakhanasa alibhaama suulkii ayuu laabay oo qariyey fi اhaaliثati markii saddexaad yacnii waxa uu yidhi ashahru haakada wahaakada wahaakada midii saddexaad markaa suulka ayuu laabay ashahru haakadaa wahaakadaa haakadaa markii saddexaad marka suulkuu laabay meeqay noqonaysaa labaatan iyo sagaal oo bishii marka inay sagaal labaatan ku dhammaan karto yuu tilmaamaya dhammaystirkeedana soddon waa bil soddon ka badanna ma jirto قال xدثنا آdم هو بن أbي إyاس الcسqلاني qال xdثnا شعبة هو بن الحجاج qال xdثnا محمد بن زiياد qال سمعت أbا هريرة رضي الله عنه يقول أbو هurayر dhahayaan mqلe qال النبي sلى الله عليه لي وسلم نبgu waxa uu yihi w qaal ama waxa uu yihi qaal أبوالqاaسم sلى الله عليه وسلم marka qaal النبiyu miyuu yihi mase qaal أبوالqاaسم buu yihi buu ku shakiyey labadii marka ayuu ku sheegay suumuu liru'yatihi hilaalka ama bisha aragtidiisa ku sooma wa afdiruu liru'yatihi aragtidiisa ku fura oo ku afura fa in gubbiya calaykum haddii la idin garan weysiiyo oo laydinka qaryood garan weysaan markaa fa akmiluu dhammaystira ciddata shacbaana shacbaan tiradiisa alaaثiina soddon ka dhammaystira marka fa akmiluu ciddata shacbaana riwaayadan maxay faa'iideynaya marka waxa la dhammaystiraayo bisha shacbaan inay tahay riwaayadii hore maxay lahayd fain qumma calaykum faakmilu lciddata tirada un baa la yidhi tirada tee waay marka tirada shacbaan waay riwaayadan saasay u caddaynaysaa marka qaala xadaanaa abu caasim huwa nabiil addaxaaku bnu makhlad can ibni jurayjin can yaxya bni cabdillaahi bni sayfiy can cikrimata bni cabdiraxmaan can ummi salamata radia allahu canha ana nabiya sal اllahu alayh ana اnabiya sala اllahu alayh ali wasalama aalaa min nisaa'ihi naagihiisii buu ka dhaartay shahran bil oo yacnii inuunan u soo dhowaanin ounan u tegin ayuu ka dhaartay muddo bil ah ayb falammaa madaa markuu tegey tiscatun wacishruuna sagaaliyo labaatan yowman min yowmin yacnii sagaaliyo labaatan maalmood markay tagtay hadaa waa jarmaaday ow raaxa ama waa caraaday wuu u tegey faqiila lahu waxaa lagu yidhi innaka xalafta waad dhaaratay anlaa tadkhula inaadan gelin shahran bil inaadan naagahaaga u tegin oodan u gelin see waay marka sagaaliyo labaatan baadna ku baxday faqaala waxau yidhi ina shahra bishu yakuunu tiscatan wacishriina yowman bishu waxau noqdaa sagaaliyo labaatan maalmooday noqotaa bisha marka dhaartaydii kama bixino bishu sagaaliyo labaatan maalmood bay noqotaa mar hadduu dhaarto qofkii sagaaliyo labaatan maalmood ama soddon bishu labadu way ku dhammaan kartaa ayb maxalushaahidkiisu marka waxay tahay sagaaliyo labaatan markay dhammaato maalmood yaa bisha la fiirin karaa tan dambe ayb iyadoo la gaarinna lama fiirin karo markii la dhammaystira kadibna bishii waa dhammaatay bilahan marka aragtideeda iyo ha arka iyo waxaa weeyaan qofkii arki karo qofkii aan arki karin marka isaga ka warramo qofkaan bisha arki karin qof arki karaana uunan u sheegi karin oo maalan say ku dhici kartaa nin maxbuus ahoo xiran dadkana aynan u soo geli karin isagiina aan bannaanka tegi karin sidee yeelaa marka isaga soonkiisu waa dadaalayaa bilihii ayuu dadaalayaa marka markuu is yidhaahdo bilihii bishii soon wakhtigan waa joogaa oo kale markuu is yidhaahdo waa soomaa haddii marka soonkaas uu ramadaan ugu dhaco saxiix haddii bacda ramadaan oo ugu dhacana saxiix waaye maxaa yeeley soonkii ramadaan ee soo tegey waa wuxuu soomaayo soon wakhtigiisii aan la gaarin ma soomin qofkan laakiin haddii ijtihaadkiisu uu ku dhaco qabla ramadaan isagoo marka bishii shacbaan buuba soon u moodaayey shacbaan oo dhan buu soomay soonkiisii marka ma ansaxayaayo ramadaan ahaan ma uga dhacayaa maya qabla ramadaan maya laakiin fii ahnaa'i ramadaan ijtihaadkiisa ku saabsan iyo bacda ramadaan waa ka dhacaa soonka ayb taasaa marka aimada iyaguna ay tilmaameen ibnulmundir imaamu shaafici iyo saasuu ka sheegay iyo qaar salafka ka midoo kale waxaa kaloo iyadana halkan aimadu ay ka hadlaan suumuu liru'yatihidan la leeyahay ru'yadu itixaad miyaa oo ru'ya waaxida miyaa dadka dhan ka dhaxayso mase buldaanta iyo yacni gobollada ama magaalo ama wadammadu waa ku kala gedisan yihiin khilaaf weyn oo mashhuur ahaa oo salafka agtiisa mashhuur ka ahaa ayaa jiray marka cikrimo iyo qaawuus iyo wuxuu ka sheegay ibnulmundir inay qabeen ikhtilaafu almaqaalic yacni ikhtilaafu ru'ya ru'yadu inay iskhilaafi karto qofku marka meesha uu joogo ru'yada laga fiiriyo ayuu ku shaqaynayaa oo uu soonkii ku gudanayaa madaahibtuna waa u badan yihiin taas bacdi almadaahib iyo a'immada selafka qaarkoodna waxay sheegeen qofka haddii ru'yo meel kale bisha laga arko khabarku inuu soo gaaraa muhiima haddii khabarka uu soo gaaro oo helo wuu ku soomayaa ayb xadiid marka muslim uu wariyey can kurayb can ibni cabbaas ayaa jiro oo uu leeyahay ibnu cabbaas ayuu u soo galay kurayb ayuu ibnu cabbaas baa kurayb xaajo u dirsaday shaama uga diray markaasuu soo galay ibnu cabbaas marka wuxuu yidhi goormaad bishii aragteen markaasuu yidhi habeenkii jumcada markaasuu wuxuu yidhi laakinnaa ra'aynaaha leylata sabti annaga habeenkii sabtigaan aragnay buu yidhi markaasuu yidhi shaam jumcadii ayaan ka ayaa laga arkay mucaawiyana waa soomeen muslimiinta meeshana waa soomeen markaasuu wuxuu yidhi ibnu cabbaas annaga sabtigii baan aragnay inaan saa u soomaynana ka zuuli mayno marka muxuu ka wadaa marka inaan saasaa nebigana na amray marka nebigu wuxuu amray waa maxay ru'yada caamka waa nebigu wuxuu amray iyaguna waxaa la dhihi karaa inuunan maqlin ibnu cabbaas oo bishii ramadaan oo weli la gudagelin maalinkii ay meeshaas ka arkeen habeenkii ay arkeen hore loogama soo sheegin haddii loo sheegi lahay muxuu samayn lahaa taasaa waxay noqon lahayd marka xujo middaan ixtimaal ayaa ku jiri karo laakiin tirmidi iyo a'immada iyo qowl ahlilcilmi wuxuu ka sheegay inuu yahay taas xadiidkaas uu ku socdo oo ah qolo walbaa ru'yadoodu inay leeyihin isku soo duubduub qofka muxuu mulsam ku yahay qofka wuxuu mulsam ku yahay inuu la soomo dadka uu la joogo saasuu mulsam ku yahay maxaa yeele xadiid saxiixaa soo arooray nebigu sal ll ly slam uu yidhi alsawmu yowma tasuumuun waalfitru yowma tuftiruun waaladxaa yowma tudaxuun soonku waa maalintaad soomaysaan afurku waa maalintaad afuraysaan udxiyadu waa maalintaad gowracaysaan imaamu tirmidi waxa uu yidhi qaala bacdu ahli اlcilmi xadiidkan ayagoo macnaynaayo waxay yidhaahdeen alsiyaamu maca aljamaacati wa cudmi الnaasi xadiidka macnihiisu waxaa weeyaan in lala soomo jamaacada iyo dadka jamaacada adiga aad la joogtid inaad soonka la bilowdo lana dhammaysato dadka meesha ay u badan yihiin oo iyaga badankood maalinkay shicaarka soonka muujinayaan ay bilaabayaan ama maalinkay ciidayaan inaad iyaga la ciidid lana soontid haddii marka amiir ou jirana de amiirkaa iclaaminayo soonka waana in lagu raaco markaas hadday mumkinba tahay haddii kalenaynu qofka jamaacada uunan shaad ka noqonina uu dadka la soomo lana afuro ayb mararka qaar yacnii waxay iska noqotay daa'ifiye iyo kooxaysi iyo afkaaro iyo siyaasad iyo ayaa la geliyey ru'yadii biiyo cibaadadii soonka bilowgiisa iyo dhammaadkiisa nin walbaa marka kooxdiisa unbuu la soomaa lana dhammeeyaan dad iyo danba kaga muslimkaas caamka ama sawaadkaas muslimiinta danba kama laha ayb xadiidka nebigana saasuu tilmaamay qaala xadaثna cabdالcaزiiز bn cabdالlaahi qaala xadaثna sulaymaan bnu bilaali can xumaydi can anasi radi اllahu canhu marka qolooyinkan ikhtilaafuulmaqaalica iyaguna qabo waxay isku khilaafeen intee isla soomayso inteesa isla soomaynin ilaa dhowr wej ayaa madhabka shaaficiga ku sugan kan ugu xoog badan uu yahay dadkii isku awqaad salaadoodu ay tahay qoraxda fajarka dhalashadiisa iyo qoraxda soo bixideeda iyo qoraxdhaca iyo dadkii ka midaysanoo mid ka ah iyagu marka hal iqliim wa qaar waxay leeyihin wixii masaafatulqasri taasna waxaa weeyaan wax dabdismaaya ma ah maxaa yeele masaafatulqasri haddii la yidhaha ninka kilomitirka ugu dambeeya ninka deggan kilomitirka ugu horreeyaa loo soo celina oo la sooma baa la leeyahay kilomitirka ku xiga isaga lama sooma ayaa lagu leeyahay labadaanaan isku dhow hadda dadka daafaha iyo cuduudaha degan marka la fiiriyo waxay u dhow yihiin dhinaca kaleba soo maha marka loo fiiriyo dhinaca waxyaabahaas mar wax laguma qiyaasi kara kan kalaa karan qaala xadaanaa cabdulcaiizi bn cabdulcasiizi bnu cabdillaahi wahuwa alweysiyu qaala xadaanaa sulaymaanu bnu bilaal can xumaydin can anasin radia allahu canhu qaal aala rasuulu اllahi sala allahu alayh ali wasalama nebigii ayaa dhaartay min nisaa'ihim uu ka dhaartay haweenkiisii wa kaanat infakat waxaa murgacatay rijluhu lugtiisii ayaa murgacatay dhaawac uu ka gaaray fa aqaama nebigu wuxuu nagaaday fii mashrubatin meel kore qol oo marka meel taag a laga dhisay ayuu ku nagaaday uu joogay tiscan wa cishriina sagaaliyo labaatan leylatan uma nasala waa degay faqaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow aalayta shahran bil ayaad dhaaratay faqaala waxa uu yidhi inna shahra bishu yaquunu tiscan wa cishriina sagaaliyo labaatan ayuu noqdaa oo bishii sagaaliyo labaatan ayay noqotaa ayuu yidhi xukunka iilahana wuxuu ku imaan doonaa kitaabu talaaq iyo meelahaas iyo nikaaxa iyo meelahaas uu keeni doonaa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan shahraa ciidin labada bilood oo ciidda laa yanqusaani ma nuqsaamaan ciidda labadooda bil ma nuqsaamaan xadiidkaa marka macnihiisu waa maxay shahraa ciidin laa yanqusaan shahraa ciidin marka ciidda waa dulxija ciidda ku jirto iyo shawaal koowgiisa ayb oo bisha ramadaan markaa markay dhammaata qaala abu cabdillaahi imaamu اlbukhaari waxa uu yidhi qaala isxaaqu isxaaq bnu raahuuya waxa uu yidhi wain kaana naaqisan haddii uu yahay fa huwa tamaamun waa taam isxaaq markaysa wuxuu ku fasiray hadday naaqis noqdaanoo xataa sagaal iyo labaatan ay bishi ku dhammaato waa taam cibaadadii soonkuna waa taam noqotay tan markaa xajka iyo ku tacalluqdana waa taam marka isagu wuxuu milicsaday xagga ajarka xagga ajarku waa ka taam sagaal labaatan haday doonaan ha ku dhammaadaan meeshaa marka qaacido waxaa jirta dhahayso ama xadiidna uu ku soo aroorayba ajruki calaa qadri nasabiki caaisha uu nebiga ku yidhi ajarkaaga inta aad dhibtooto ayuu la egyahay qaaciday marka bixiyaan waxay yidhaahdeen alajru calaa qadri almashaqa ajarka weynaantiisa waxay ku xihan tahay mashaqadu intay la eg tahay camalba camalku ka mashaqo badan yaha ka ajar badan yahay xadiidkan marka marka la fiiriyo shahraa ciidin laa yanqusaan macnahaasna loo fiiriyo uu ku macnaynayo isxaaq qaacidadaas marka waxaad moodaa leysa calaa ilaaqiha ilaaqieda inayna maxaa yeelay bisha soon hadday soddon maalmood ku dhammaato iyo hadday sagaal iyo labaatan ku dhammaato ajarkii soonkii oo dhammaystiranaa la hela mar la dhahaayo ma jirto soonku wuxuu fadli badan yahay inuu soddon noqdo wax yidhi male bisha soon inay soddon noqotaa fadli badan oo sagaal iyo labaatan ka fadli badan ma hayno marka alajru calaa qadri lmashaqa mar walba sideedaas ma ku idlaaqsana waa dhici kartaa mararka qaar inay yani sax noqoto mararka qaarna in wixii yaraa iyo wixii badnaa inay isku ajar noqdaan ayaa laga yaaba wa qaala muxamedun muxamed waxa uu yidhi laa yajtamicaani ma kulmaayaan kilaahumaa naaqisun labadooduba naaqis ay yihiin laa yajtamicaani ma kulmayaan kilaahumaa naaqisun ay yihiin yani wuxuu leeyahay sagaal iyo labaatan inay tan ku dhammaato ta kalena sagaal iyo labaatan ku dhammaato ramadaan sagaal iyo labaatan inuu ku dhammaado dulxuja ay sagaal iyo labaatan ku dhammaato ma ku kulmayo laakiin waaqic ahaan waa loo arkay ibnu xajar wuxuu leeyahay tan sax maaha uu leeyahy macnaha leanna waaqici baa waxaa la arkay sanad ramadaankuna sagaal labaatan ku dhammaaday dulxujana ay sagaal labaatan ku dhammaaday haa marka feero haa shawaalka waqad ikhtalafa alculamaau buu yidhi culimadu waxay isku khilaafeen fii macnaa hada alxadiid faminhum man xamalahu calaa daahirihi faqaala bisha yacni wuxuu ka dhigay ciidda sababkeeduu milicsanaa ramadaankuu marka ka wada saasuu leeyahay sababkuu fiirina faminhum man xamalahu calaa daahirihi faqaala laa yaquunu ramadaan walaa dulxija abadan ilaa alaaثiin unbay noqonayaan wahada qowlu marduudun mucaanidun lilmawjuudi اlmushaahad wax joogoo la arkayo ka hor imaanaya in labaduba soddon ay ku dhammaadaan la wayakfii fii raddihi qowluhu sala اllahu calayh ali wasalam waxaaba ku filan uu yidhi in la radiyo xadiidka nebigu uu yidhi suumuu liru'yatihi wa afdiruu liru'yatihi aragtida ku soom aragti ku afura haddii labadooda la og yahay inaynan nuqsaamaynin oo soddon ay ku dhammaanayaan ramadaan hala fiiriya lama dheheenba markaas yani ramadaan dhammaanshiyihiisa hala fiiriya lama dheheen soddon lee layska soomi lahaa ile xadiidkaana sheegayaa la dhahaa ma nuqsaamaan taasaa diidaysuu leeyahay fainahu low kaana ramadaanu abadan alaaثiin lam yuxtaj ilaa haada maba loo baahdeenba aragti ومنهم من تأول له معنى لائقا وقال أبو الحسن كان إسحاق بن راهوية يقول لا ينقصان في الفضيلة إن كانا تسعة وعشرين أو ثلاثين أما سألاتها النقضان أما صدرها النقضان ما النقصان معين حق فضله انتهى وقيل لا ينقصان معا هل مر إسلام النقصان نولي إن جاء أحدهما تسعة وعشرين جاء الآخر ثلاثين ولا بد وقيل لا ينقصان في ثواب العمل فيهما وهذان القولان مشهوران عن السلف قد وقد ثبتا منقولين في أكثر الروايات في البخاري وسقط ذلك في رواية أبي ذر وفي رواية النسفي وغيره عقب الترجمة قبل سياق الحديث يعني وقال محمد كان والبخاري وإسائه قال إسحاق وإن كان ناقصا فهو تمام وقال محمد لا بخاري ولا يجتمعان كلاهما ناقص labadooduba iyadoo ay naaqis yihiin ma kulmaayaan waisxaaqu hada huwa bnu raahuuya wmuxamedu huwa albukhaariyu lmusanif wawaqaca cinda tirmidiyi wawaqaca cinda tirmidiyi naqlu lqowlayni ayaa ku dhacday can isxaaqa bni raahuuya waaxmeda bni xambal labada qowl wakaana albukhaariya اkhtaara maqaalata axmed fajazama biha ow tawaarada calayha imaam axmed baa isna waxaa lagu soo guriyey labadooduba mid haday soddon ku dhawaata kala sagaal labaatan hadday sagaal labaatanta kala soddon iyada naftirkeeda de waaqic isaga xiran wey a dhici karta marka inay ayb وعلى مذهب إسحاق يجوز أن ينقص معا في سنة واحدة وروى الحاكم في تاريخه بإسناد صحيح أن إسحاق بن إبراهيم سئل عن ذلك فقال إنكم ترون العدد ثلاثين فإذا كانت تسعا وعشرين ترونه نقصانا وليس ذلك بالنقصان dad sagaal labaatan bisha ay ku dhamaato nuqsaan baad u arkaysaan laakiin nuqsaan qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa muctamirun qaala samictu isxaaqa can cabdiraxmaan bni abi bakrata can abiihi can اnabiyi sala اllahu alayh wali wasalama qaala shahraani laba bilood laa yanqusaani ma nuqsaamayaan shahraa ciidin ciidda labadooda labadeeda bilood ramadaan wa dulxija ramadaan iyo dulxija baabu qowli الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam nebiga qowlkiisii cadayntiisiibuu u baabyahay laa naktubu annaga wax ma qorno walaa naxsibu mana xisaabno yacnii xisaabtan nujuumta iyo waxaa lagu xisaabto oo xidiguhu meelahay degaan iyo maalmahay kala degaan iyo waxaas ma qorno mana xisaabno yani laa naktubu walaa naxsib dadka yani markaa carabtuu ka hadlaa rasuulka sal l slam isaga laga soo dhex bixiyey dad wax qorana uma badnayn iyagu dad wax xisaabana oo xisaab iyo waxaas ku jirana ma aynan u badnayn laakiin cibaadaadku waxaa la waafajiyey ama ay waafaqeen soonkoo kale iyo salaada iyo oo kale calaamaad waxaa looga dhigaya shay mushaahad oo la arkayo si qof walba oo ugu sinaado ninkii xisaabta yaqaanay bil waa fiiri kara uma daahayo kii aan xisaab aqooninna bil waa fiirin kara shay marka indhaha laga arkayaa lagu xiray cibaadaadka iyadoo dadka loo fududaynayo haddii kale wixii wax qora keliya uu soonka ha ogaadaan markuu bilaabmaayo kii aan wax qorin soo u soomayaa marka inuu cibaadaystana waa laga rabaayo qaala xadaanaa marka qaala xadaanaa aadamu huwa bnu abi iyaas qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa alswad bnu qaysin qaala xadaanaa saciid bnu camrin أنه سمع بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنا أنgu أمة ummad ayaa nahay أمية waxna aan qorin waxna akrinin يعني annaga haddaan muslimiinta nahayo m muslimiintii waa umi ma laga wado إnaa macشhaر الcaرب nagu carab nahay waqtigii rasuulka uu hadlaayo carabta waxma qorin waxma qori jirin waa ku yaraayeen dadka wax qora wax akhrita waqiila araada nafsahu inaada saa iska wadana waa leeyay inaa ummatun umiyatun yacni anugu waxaan ahay yacnii qofaan waxna qorin waxna akhrinin laakiin rasuulka ceeb kuma aha uminimada bal ammaanay u tahay maxaa yeelay cilmigan rasuulka laga dhaxlay nin wax qoro iyo nin wax akhriyaba waa cabsi geliyey lama imaan karo kuwii wax qoraayo akhriska badnaayo qoraalka badnaa ayaa laga yaabaa toban xadiid hadday sharxaayaan inay tabar u waayaan waxa cilmi ku jiro iyo wax ku jira inay kama ta laa naktubu ma qorno ma qorayno walaa naxsibu ma xisaabno ashahru haakada wahaakadaa bishu waa sidaan iyo sidaan yacnii maratan tiscatan wacishriina wa maratan alaatiin yani wuxuu ka wadaa bishu waa waa sidaan marka soddon labaatan iyo sagaal buu ishaarayaa marna sidaas uu yidhi soddonkii ishaara laa naktubu walaa naxsib marka walmuraadu ahlulislaam aladiina bixadratihi dadkii markuu warkaa dhahaya la joogo muslimiinta ah akarkoodaana lagu xambaaraya walmuraadu bilxisaabina hunaa meeshaan xisaabta waxaa loo jeeda xisaabu nujuum xidigaha xisaabtooda wa tasyiiruhaa socodkooda in lagu xisaabtamo walam yakunuu yacrifuuna min dalika ayضa ma aynan aqoonin taasna ayagu walam yakunuu yacrifuuna min dalika ayضa ila nasr اlyasiir dad yar unbaa yaqaan ayb faculliqa alxukmu bisawmi soonka xukunkiisa iyo wagayruhuba biru'yati baa lagu xiray lirafci اlxaraji canhum si dadka xarajka looga qaado fii mucaanaati xisaabi اtasyiiri wastamara اlxukmu fi الsawmi xukunkii marka daa'imka soonka walow xadaa bacdahu man yacrifu dalik annaga yani hadeertaan waxna ma qorno waxna ma xisaabno xisaabtan xdigahana ma naqaano qof walbaa si uu marka u soomo waa loo fududeeye oo mashaqadii baa laga qaaday hadhow haddii la bartana oo xisaabta xidigaha iyo la barta haddana ma xisaab maa loo soo noqonaya ru'yadiima laga tegayaa maya xukunku saasuu ku socday marka walow xadaa bacdahum man yacrifu dalik bal ظaahiru الsiyaaqi yuشciru binafyi tacliiq الxukmi biاlxisaabi aslan siyaaqa xadiidka daahirkiisu wuxuu tusayaa inaan la fiirininba wayuwadixuhu waxaa caddaynaya qowluhu fi اlxadiiثi اlmaadi fain qumma calaykum faakmilu اlciddaةa ثaلaaثiina walam yaqul ma dhihin fasaluu ahla اlxisaab haddii la idinka daboolod bisha arki weysaan oradoo dadka xisaabta yaqaana raadiya lama dhihin ee tan soddon dhammaystiraa liyii wاlxikmaةu fiihi xikmadu waxa ay tahay kown اlcadadi cinda اliqmaaءi yastawi fiihi اlmukalafuuna fayartaficu اlاkhtilaafu wالnisaacu canhu xikmada waxay tahay haddii la arki waaye bisha nin walbaa waa yaqaanaa berri inay soddon taho oo soddon la dhammaystiraayo marka waqad dahaba qowmun qolaa waxay ku tageen ila اrujuuci ilaa ahli الtasyiir in loo laabto dadka cilmiga xidigaha socodkooda iyo yaqaano في ذلكa وهم الروافض waa شيicada iyo روافضa ونqل عaن بعض الفقهاaئna waxaa laga soo guuriyey موaaفqaتهم فقهada قاar baa waaفqay ayaga oo raacay qاaل الbاaجiي أبوالوليد الbاaجiي waxa uu yidhi وإجماع السلف الصاaلح iجماعa سلفka xujaة عalayهم xujo uu ku yahay korkooda iجماaعii سلفka oo in xisaabtaa laga tago ayaa iyaga xujo ku ah وqاaل بن بزيزة waxa uu yihi وhuوa mdhب baaطل waa madhب baaطiلa faqad نahت الشhaريicaةu شhaرeecadu way reebtay can الqowdi in la dabaasho fيi cilmi النujuum xidigaha cilmigiisa لأnnahaa xadسu وaتakhmiin وadoros iyo قiyaaص laysa فيiha qaطc walaa daن غaalibu wax qaطciyana ma ahno yaqiina wax dani qaaliba ku dhisanna ma ah waa iska malamala maca أnnahu low اrtubiطa الأmru bha labaaqa id laa yacrifuhaa ila alqaliil haddii waxaas lagu xiri lahaayna dad yar unbaa yaqaano waa lagu cadilmi lahaa dadkao dhan waxaan ma yaqaanaan astrologiga iyo waxaas dadku ma kasayaan dadku hadda waxaa ka soo baxay marka niman fuqaha sheegto waxaa jira meelahaas galbeedkaas iyo joogo iyagu yidhaahdo lajna alfataawa lajna alfatwa sharciya lajnat اlfataawa sharciya qole la yidhaahdo carabahan iyo meelahan ka tagta oo meel jarmalka ku taallo xaruntoodu ay tahay ayaa wax allaale fiqigii baa la casriyeynaa baa la leeyahay fiqigii wixii xawaadif cusub oo soo korarto oo aan hore loo aqoon jirin dabcan waa laga ijtihaadaa ijtihaadkaasna usuushii waxaa la raacaa kitaabka iyo sunnada dabcan kaas maahan marka kay ka hadlaayaan waxyaabo iska yacni axkaamtoodu sharcigu isbedbeddel aanay aqbalaynin ayay rabaan inay iyagu casriga u soo leexiyaan markaasay waxay yidhaahdeen beri fadwo waxay soo saareen haddii bisha cilmigan xidigaha iyo meelaha ay degaan iyo dadka yaqaana markay intay calculation sameeyaan ay xisaabaan hadday soo saaraan in aan cawada la arki karin bisha oo bil ramadaan caawa macquul maaha inay dhalato hadday yidhaahdaan oo nin muslim oo ordaayo cadli cadaalad lagu yaqaano oo yidhaha war bishiyaan arkay waxay yidhaahdeen warkiisa la qaban maayo waxaa la raacaa warka kuwaas sababtoo kuwan waxay ka hadlayaan wax qaci oo ay yaqaanaan oo cilmi ah ay ka hadlaayaan kanna waxaa dhici karta indhihiisu inay wax kala tuseen oo isaga wax uu bil u mooday iyo waxa inay tuseena laga yaaba kan wixiisu waa badanni qaaliba culammadu saasay leeyihin kan aragtida waa dhici karta inuu gafo laakiin danni qaaliba uu ku shaqeeyey kan kan muxuu ku shaqeeyey isaga laakiin wax aan shaqo isku lahayn oo la fahmi karin oo haddii la yidhaah war qaacidadaad martay niyow ii sharax haddaad tiraadid ma sheegi kara yacni iyagii baa dadkan hadda xidigaha cirbixiyeennada iyo la yidhaahdo iyagaa iskhilaafsan maalinba midba midka ka dam ka horreeyey nadariyadiisii ma jirto dhaha waa baabeena walidaalika sheekh maxamed alamiini shanqiiti suurat اlxijri tafsiirkeeda walaqad jacalnaa fi samaa'i buruujan wasayannaaha lilnaadiriin meelahaasaan umalaynaa wuxuu ku sheegaa yacni dadkan dhahayo cirkaa la tegay masada dhulkaa wareegay waxbuu ku radinaya cirkaa la tegeyda inay aheedaan malayna inuu ku radinayo meesha markaas waxaas wax jira maahan yidhi qolooyin marka diin iyo dawadaadnimo iyo ku dhex jiraa waxay yidhaahdeen ninkaan wuxuu ogyahay malay shiiqan maktabad guuraysa waayo cilmi waa hayaay dhaheen funuunta waa yaqaanaan laakiin waxaan laga hadlaayo mabay fahmaayay dhaheen mana yaqaano waa waa qaldan yahay isagoo markaa dabcan aayada iyo axaadiid iyo waxbuu ka duulaa dabcan laakiin iyagii baa marka beri dambe isku murmay dayax ma la tagay horta mase lama tegin gaaladii haddana iyagii marka cilmi baaris waxay ku magacaabaa intay sameeyeen ayay waxay leeyihiin waxaas ma jiraan in la tegiy qola diidaysaa soo baxa ninkaan hadhow marka danaba qoladaasoo rumayn doonaa waayahay dadka marka waa xamla hadda waxaa waddanka nafsirkiisa ka socoto dad iyagu in dad wax bartay iska dhigo oo dadka caqiidada inay ka kharibaan ay gaalada u soo deysay dadka halayska jira dad iyaga marka cilmi iyo saynis ku marmarsiyoonayo annaga aqoon-yahanaan nahay dhahaayo oo qadaayaadkii sharciga oo rasuulkii uu ka jawaabay shaki gelinayo jira oo dad fara badan laga yaabo marka inay jiitaan waxyaabahaas marka aaday u badan yihin laa yuqtalu muslimun bikaafiray ka doodayen qoladaan haddaan sheegayo say ku dhici kartaa qof muslim ah hadduu dilo nin gaalo dhimi ah tiirka ma loogu xiraayo ma loo dilaayo wax jira maahanay dheheen annafsu binafsiyaa la yeelay diinta laysu garaaco annafsu binafsi inay qur-aan tahay say ku ogaato adiga katabnaa calayhim fiiha ana anafsa binafsi inay qur-aan tahay kayf carafta rasuulka xaggiisa soo kama ogaanin ayb isagii sooma dhihin laa yuqtalu muslimun bikaafir saxiixulbukhaariga soo kuma taala idan marka annafsu binafsida maahan saa adigu fahamsan tahay waxa laga hadlaa nafaf kale soo ma fahmin waxaasoo miirana dalka lagu soo daaya qodob walba oo xun fiiri hadeertaan nin wadaadaa la keenaa markaasaa dadkii marka waxay leeyiin xalay raadihan dhegaysanayni nin wadaadaa ku jiray masaa-ishaanu ka hadlaayan allah mustacaan diinka ilaahay yacnii in dadkii looga shaki siiyo bismi wadaadnimo allow dadkan wadaadnimada sheegtay dhibaatada ay diinka ku hayaan badana allah ka qabto maxaa yeele waxyaabihii axaadiidtii dad qofka caamiga ahee soomaaliga dariiqaas maraayo hadalkan rasuulkaa yidhi ma raba inuu ma lagama hadli karo u le mar hadduu rasuulka dhahay nin diin bartay oo wadaadnimo dadka ku yaqaaneenna wuxuu la taagan yahay laakiin tacliiq iyo waxba wataa markaiisu jiraan ayb ayb marka qoladaas marka ayaan ku keeno marka waxay leeyihin xisaabtaa qaci ah warkaana waxaas qaci iyo kanna kanaan ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan laa yataqadamu ramadaanu ramadaan ma hormaraayo laa yutaqadamu yutaqadamu laa yutaqadamu ramadaanu ramadaan lagulama hormaraayo bisawmi yowmin maalin soonkeed walaa yowmayni laba maalin soonkeed laa yutaqadamu ramadaanu ramadaan laga hormari maayo bisawmi yowmin maalin soonkeed lagalama hormaraayo walaa yowmayni laba maalin soonkeed qaala xadaanaa muslim bnu ibraahim qaala xadaanaa hishaamu qaala xadaanaa yaxya bnu abi kaiir can abi salamata can abi hurayrata radia allahu canhu can اnabiyi sala اllahu calayh ali wasalam qaal laa yataqadamanna axadukum midkiin yownan hormarin ramadaana ramadaan yaanu ka hormarin bisawmi yowmin maalin soonkeeda ow yowmayn ama laba maalmood ilaa an yakuuna rajulun qof inuu ahaanaya maahane ay ilaa an yuujada rajulun qof in la helaayo maahane kaana yasuumu sowmahu soomkiisii caadada oo u lahaa soomaayey falyasuum ha sooma dalika alyowma maalinka ha sooma xadiidkanna marka wuxuu tilmaamayaa xadiidka macnihiisu waxaa weeyaan laa tastaqbiluu ramadaana bisiyaamin calaa niyati اlixtiyaaqi liramadaan culamada saasay maalin soonka ha ka hormarinina idinkoo u soomaaya dadaal aan ramadaan u dadaalaysa qaala tirmidiyu lama akhrajahu alcamalu calaa hada cinda ahli اlcilmi imaamu tirmidi xadiidkan markuu soo saaray waxa uu yidhi camalku waa saan uu yidhi karihuu waxay naceen culummada an yatacajala rajulu qofka inuu degdego bisiyaamin soon uu ku degdego qabla dukuuli ramadaan ramadaan intuunan soo gelin limacnaa ramadaanna uu soomo ayb xigmada marka taqawi iyo inuu sii xoog u sii yeesho soonka waxyaabahaas waayaa la yidhi wa fi lxadiidi raddun calaa man yaraa taqdiima asawmi cala aru'yati ka raafidati xadiidku wuxuu radinayaa marka dadka dhahayo soonka isagoo weli dhalanin maalin in laga hormaraaba fiican aragtida in laga sii hormaro raafidadaana madhabkaas barto waxaa kaloo ilaa marka goormee la diiday marka yaan lagala hormarinaa la yidhi ramadaan xadiidku laakiin wakhtiga waa sheegiyey maalin soonkeeda ama laba soonkeeda hal maalin ama laba in lagala hormaraa loo golyahay hal iyo laba wixii aan ahaynna ramadaankion dhalanin maalan weli toban maalmood ka hor shan maalmood ka hor waa bannaanyahay in la soomo xadiidka mafhuumkiisu saas ee meeshaa marka xadiid waxaa jiro xadiid abi hurayra ida intasafa shacbaan falaa tasuumuu shacbaan haddii uu gaaro shan iyo toban waxay ka dambeeya hasoominina kaas ka waran marka kaas culummadu waxay yidhahdeen waa munkar xadiid daciifa waaye kanaana dacfigiisa loo xujaystay maxaa yeele kan baa wuxuu leeyahay maalin ama labo yaan lagala hormarin wixii intaas aan ahayn waa loo ogol yahay kaasna muxuu ku leeyahay shan iyo tobanba hadduu gaaro laguma ogolo kaa marka dacfi baa lagu sheegay imaam axmedna saasoo kaleu yahay akhrajahu asxaabu sunan wasaxaxahu ibnu xibbaan wagayruhu waqaala aruuyaaniyu min ashaaficiyati yaxrumu ataqadumu biyowmin aw yowmayni لxadيiث الbاq وyukrah التaqadm min نصف شhacbاn للxadيiث الآkخر وqاala جمهوuر الcلماء يجuز الsوم تطوعا baعda نصف min شhacbاn وضacفوا الxadيiث الwاaرda فيih وqاala أحمد وبن mعين إنah mنkr وqad اstdل الbyhaqي بxadيiث الbaabi kan waay laa yتaqadamana wuxuu u deliishaday calىa ضacfihi kan oo idantaصفa شhacbاn inuu ضaciif faqاala waxa uu yidhi الرqصة في ذalika bma huwa أصح min xadيiث الclا ruqsadu waxa ay tahay wax ka saxsan xadiid ilcalaa oo waa midkan wakadaa sanaca qablahu addaxaawiyuna sidaasuu sameeyey wastadhara bixadiidi haabit can anas marfuucan afdalu siyaami bacda ramadaan shacbaan laakiin isnaaduhu daciifa iyo xadiid kale waxaa jira la dhahayo kaana nabiyu sal l salam yasuumu shacbaana kullahu ama kaana yasuumu shacbaana ilaa qaliilan nebigu wuxuu ahaa inuu shacbaanka soomi jiray wax yar maahan waxyar buu ka tegi jiray haddii marka la yidhaahdo shan iyo tobanka dambe oo dhanba maba soomi jirin wax yar uu ka tegay ma suurtoobaya in la dhaho marka ma suurtoobaysa saas darteed marka xadiidka idantasafa shacbaan falaa tasuumu dacfi baa ku jira ayb baabu qowli illaahi jalla dikruhu ilaahay qowlkiisa macnihiisii buu u baab yahay waxilla lakum leylata asiyaami arafahu ilaa nisaa'ikum waxaa la idiin xalaaleeyey leylata asiyaami soonka habeenkiisa alrafathu ilaa nisaa'ikum haweenkiinna inaad u galmootaan ama aad yacni jimaacdaan ama aada muqadamaadkii jimaaci markaa aada ku samaysaan ama aada samaysaan hunna iyagu libaasun dhar waayo lakum idinkay idiin yihiin wa antum idinkuna libaasun dharaad tihiin lahunna iyaga lahantihin calim allaahu ilaahay wuxuu ogaaday annakum idinku kuntum inaad ahaydeen takhtaanuuna anfusakum nafihiinna inaad khiyaanaysaan fataaba calaykum ilaahay waa idinku soo noqday waa idinka toobad aqbalay wacafaa cankum waa cafiyey xaggiinna u cafiyey fal'aana hadda baashiruuhunna yacnii haweenkii jimaac ama mubaashara ku sameeya baashira wabtaquu raadiya maa kataba allaahu lakum wuxuu ilaahay idiin qoray oo walad ka raadiyey aayaddaa marka macnaheeduu sheegaya soonku isa waxaa weeyaan xaalado badan uu soo maray mar wuxuu soo maray siday culamo bacdi ahlilcilmi ay dhahayaan mar wuxuu soo maray isagoo sowmu cashuuraa uu waajib yahay sowmu ramadaanna uunan jirin cashuuro keliyaa waajib ah soom waajiba cashuuraa ka jirta ramadaankii markii la farad yeelay cashuuraa waa wujuubkii waa la nasakhay istixbaabay ku hartay markaas laftirkeeda ramadaanka la waajib yeelay xaalad oo ikhtiyaar oo ku jiray oo ninkii soo awoodana isagoo qofkii awoodo ayuu inuu soomo uu lahaa ama inuu soomka iska dhaafo fidyo oo iska bixo wcala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin xaalad kaleo haddana soo marayo waa la nasakhay oo aayadda wacala aladiina yutiiquunahu waxaa laga nasakhay fii xaqi almuiiq fii xaqi almustaiic midka awoodayay ikhtiyaarkii in la siiyaa la nasakhay faman shahida minkumu shahra falaysumhu ayaa lagu nasakhay xukunkii marka ikhtiyaarku yow baaqi ku yahay weli yaa baaqi looga dhigay الشhayku واlcajuuزaةu ashayku kabiir iyo haweenta waayeelka ee aan soonka awoodaynin iyo almariiض اladii laa yurja buruuhu ninka jiran oo inuu caafimaad aan la rajaynaynin kuwaas iyaga iyo naagta xaamilka iyo naagta murdice muujinaysa iyo wayaalkaas ayaga markaas waa xaqooda waa laga dhaafay oo baaqibaa sidii uu ku yahay inay iska dhaafaan soonka ay fidyo bixiyaan murdica iyo xaamilka waa noo imaan doonaan oo xukunkoodu inuu ka duwanaadaa la arkaa oo iyagu qado iyo wax kale ay galaan meesheedaan ugu tegaya meelaheedaan ku faahfaahin doonaa xaaladdaas marka xaalada iyadana xaalad kalea jirta marka taas marka waxaa weeya naskun naskun min alakhafi ila alafqal shay khafiif ah laga tegey hay culusaa dadka la kor saara ilaa in ikhtiyaar lagu siiyo takfiifa ku jiro waa mansuuq waa la naskhay naasikhi muxuu noqday taqiil culays waa soon keliya inaad soontaan ugu waajibyaa ajarka si ugu bato ugu bato xaalad kale iyadana waxay ahayd qofka markuu soomo waagii hore haddii uu salaada cishaha tukado isagoo weli waxba cunin salaadda cisho uu tukado isagoo wax cunin ama uu seexdo oo indhaha uu isgeliyo isagoo weli afurin hadduu indhaha isgeliyo bis cunto dambe uma noqon karin ilaa maalinta dambe soonkeeda unbuu ku daba taxaw xukunkaasna markii dambe waa la nasakhay oo kanaa lagu nasakhay calima allaahu annakum kuntum takhtaanuuna anfusakum fataaba calaykum wacafaa cankum falaana baashiruuna wabtaquu maa kataba allaahu lakum wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajr ama ka seexo afur ama ka seexanin markaa soo kacda waa iska cuni kartaa mar hadduusa waagu beriyin taasna marka xaalad kaloo jiri jirtay ayay ahayd qaala xadaanaa cubayd llaahi bni muusa wahuwa baadaan cubayd llahi bni muusa alcabsiyu can israa'iila can abi isxaaq can ilbara radia allaahu canhu qaal kaana asxaabu muxamedin sala allahu calayh waali wasalam nebi moxamed asxaabtiisu waxay ahaayeen idaa kaana rajulu qofku hadduu ahaado saa'iman mid sooman faxadara alifdaaru afurkii uu soo xaadiro la gaaro fanaama uu seexdo qabla an yufdira intuunan afurin ka hor uu hurdo lam ya'kul ma cunaynin leylatahu habeenkiisaas walaa yowmahu iyo maalinkiisaas ka dambeeyo xataa yunsiya intuu ka galabaysto uu qoraxda ay ka dhacdo maalinta dambe xadiidka abu daa-uud muxuu ku daraya laakiin hadduu hurdo saana xukunku ahaa hadduu salaadda cishaha tukado isagoon xuninna saasoo kale laakiin riwaayaat xadiid ilbaraa waxay isku waafaqeen calaa ana almanca min dalika kaana muqayadan biاnnowm wahada huwa almashhuuru fii xadiidi gayrihi waqayada almanca وqyid الmنc min dlika fي xadiiث بn cabaas bsalaة الcatmةi أhrajahu abu dawuud bilfظ kana الnaasu calى cahdi rasuuli اlah sal slm ida salw alcatamata xaruma calayhim الطacaamu والsharaabu والnisaء wasaamuu ilى اlqaabilati إida salw alcatamata hadday salaada cishaha tukadaan kaana marka saasuu sheegay markaa wuxuu yidhi waina qaysa bna sirmata alansaariya qays bna sirmata alansaari kaana saa'iman ayuu ahaa mid sooman falamaa xadara markuu falamaa xadara aliftaaru afarkii markuu yimid ata imra'atahu haweentiisii buu u yimid faqaala laha wuxuu ku yidhi a cindaki طacaamun cunto agtaada ma tahayo ma haysaa qaalat laa bay tihi maya walaakin andaliqu waan tegayaa faadlubu laka oo ku raaraadinayaa cunto wakaana yowmahu yacmalu wakaana wuxuu ahaa qays yowmahu maalinkii fii yowmihi maalinkiisa dhexdeeda yacmalu inuu shaqaynayo uu shaqaynayo maalinkii o dhan shaqo adag buu haayay faqalabathu caynaahu labadiisa indhood baa ka qaalib noqdeenoo waa hugday waa seexday fajaa'athu imra'atuhu haweentiisii baa timid falamaa ra'athu markay aragtay qaalat waxa ay tihi khaybatan laka hungoobid iyo nasiib xumo ayaa kuu sugnaatay falama intasafa annahaaru maalinkii markuu kala bar noqday qushiya calayhi waa la miir daboolay shaqo adag iyo isagoo waxba cunin awalba cuntadii iska yaray iyo xaalku iska yaraa yani marka inuu xeeladaysan hadda diintiisaa u diidaysan ayb maalinkaas baa marka la miir daboolay fadukira daalika lilnabiyi sal l salam nebigii baa loo sheegay arrinkii fanasalat haadihi alaaya aayaddan baa soo degtay uxilla lakum leylata asiyaami arafahu ilaa nisaa'ikum fafarixuu bihaa way ku farxeen faraxan shadiidan farxad adag daran bay ku farxeen waxaa marka la leeyahay marka kadalika linuhabbita bihi fu'aadaka warattalnaahu tartiila qur-aanka marka in loo soo dejiyo jumlatan in loo soo dejiyo lowlaa nuzila hada calayhi alqur'aanu jumlatan waaxida gaalada watay dheheen marka haddii maal lagu soo dejiyo qur-aanka nebi maxamed hal mar jug ugu seeyey markaasu alla wuxuu yidhi kadaalika saasaan yeelaynaa oo tartiib tartiib marba qayb ayaan kugu soo dejinaynaa sababta waa maxay linuhabbita bihi fu-aadaka si aan qalbigaaga ugu sugno oo culamada waxay ku fasiraan oo yidhaahdaan dadkii haddii xal walbo qur-aanku wuxuu la soo degayay iyaga xalkooda dhibaata markay timaado wax xal u ahoo aayado qur-aanaa imaanayeen iyagii baa marka waxaa lagu xiraa xag alle inay wax ka sugaan mar walba xaaladdan waa ku adag tahay waa iska adkaysanayaan qur-aan baa soo degi doono xag alle unbaan iididiiladooda marka ay jirtaan ilaahay unbaa idin hagaaji doono wax fiican waa inaas qofka in farajkiisa o dhan ilaahay uu ku xirnaado waa soo degdegaa markaas farajkiisa wa ana sabra maca alfaraj an alfaraja maca alkarbi murugta iyo farajku waa isla socdaan ayb marka iyaga saasaa waana kan marka daad arkaysaa markii qisatl ifki ay dhacday waxyiga waa isku soo daahay ilaa marka la tijaabiyey caaisha sabarkeeda iyo dadkii kale iyo mar danbaa qur-aankii sida samada looga sugaayey looga sugaayey aayadaa yimaadeen toban aayadood in aladiina jaa-uu bilifki cusbatu yani aaday ugu farxeen marka mu'miniintii iyo caaisha iyo rasuulkii iyo yacni qur-aanku mar walbaa inay ku xirnaadaan ay calaaqa la yeeshaanay taas marka u ahayd walidaalika markii qur-aanku nebigu uu dhintay waa tii abubakar iyo cumar ay dhaheen nakeena aan u tagno umu ayman sidii nebigu uu u siyaaro jiray oo kale markaasay ooysay markaasay waxay yidhaahdeen miyaadan ogeyn alaa taclamiina ana maa cinda allahi khayrun lirasuuli illaah ilaahay agtiisa waxa yaallo inay rasuulka u khayr badan yihiin miyaadan ogeyn nebigu hadduu dhinta xag allo aaday markaasay waxay tidhi saas uma ooynaayo aniga inaanan arrintaas ogeyn maahan inaan u ooynayo laakiin waxaan u ooynayaa bay tidhi ana alwaxya qad inqadaca min asamaa waxyigii iyo qur-aankii iyo aan samada ka sugaynay waa go-ay waa dhammaaday bis waxyii dambe oo cusub oo soo degaaya ma lehay tiri fahayajadhum albukaa abuu bakar iyo cumar bay ooyin ku kicisayba isay yacnii ugu xirnaayeen qur-aanka iyo farajka ay uga sugaayeen fafarixuu bihaa faraxan shadiidan ayay ku farxeen wanasalad waxaa degtay marka waxaa soo degtay wakuluu washrabuu cuna oo cada xataa yatabayana lakum intoo idinkaga caddaado alkhaytu alabyadu dunta cad min alkhayti alaswadi dunta madow ay ka cadaanayso kaga caddaanayso intaasaa soo degtay marka dunta cad iyo dunta madow inta lakala garanayo dunta cadi waa maalinta dunta madowna waa habeenka intuu habeen waaga uu ka soo iftiimayo xadiisyada dambe uu keeni doonaa cadi ibni xaatim ayaa marka waxau qaatay dun cad iyo dun madow ayuu barkinta gashtay markaasuu fiirinay waa fiirinay ilaa uu ka arko markaa alaana tabayana alkhaydu labyadu min alkhayti alaswad goormaa marka duncad iyo dulmadow la kala garo kara mar waagu aad u baryey markaasuu nebigu u sheegay markaasuu nebigu yidhi ina wisaadataka alcariiq barkintaadu waa weyn tahay yuu yidhi hadday habeen iyo maalinta maalintao dhan qaadayso barkintaadu waa weyn tahay isaga marka wax eeba kuma leh qofka hadduu daahirka iska qabsado ee uu wixii kale fahmi waayo laa looma calayhi marka nebigaa fahamsiiye wuxuu yidhi alkhayd alabyad waa maalinta alkhayd alaswadna waa habeenkii waa keeni doona markaasa waxay soo degtay min alfajri baa soo degtay marka iyadoo lagu bayaaninaya fajr min alfajri gadaal ay ka soo degtay marka iyadoo bayaan oo ah khayd ulabyadkan oo min alfajri subxi ah halkan marka hay-addan tafsiirkeeda marka waxaa weeyaan waagu intuu ka bilowdo oo ka dhammaado waxay imaanaysaa yani soonku waagu markuu beriyo alfajru saadiq markuu bilow uu dhasho ilaa iyo waxaa weeyaan inta uu qoraxdu ay ka dhacayso arrimaha marka waxay ku xihan masaa-il baa ku xirmaysa casharada dambe aan ku sheegayna insha allah tacaala wabilahi towfiiq sal alla sala ala